asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqaddeennan waxaan kaga hadli doonnaa waxa loo yaqaano qaab falcelimeedka degdega ah qaab falcelimeedkani wuxuu aad uga duwan yahay kuwii markii hore aynu ka soo hadalnay labadii xalqadood ee hore kuwaasoo ahaa dhaqamada amaba dabeecadda uu qofku muujiyo xilliyada uu wakhtiga adag galo laakiin qaab falcelimeedkani wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan mid soo ifbaxa qofka markay wax dareen ahaan cariyaan amaba qofku markuu cadhoodo amaba qofka marka loo diido waxuu rabay amaba uu heli waayo wuxuu doonayay dabeecadihii horeynu ka soo hadalnay waxay ahaayeen qaar in badan socda waxay ahaayeen dabeecado uu qofku muujiyo intaa uu ku guda jiro waxyaabaha cusub ee noloshiisa ku soo biiray laakiin qaab falcelimeedkan aynu ka hadlaynaa waa ka uu qofku muujiyo xilliga uu ku sugan yahay horta bilaadanku aad buu u kala duwan yahay dabeecadaha amaba falcelimeedka degdega ah ee uu qofku muujiyo marka uu cadhoodo na wayn ku kala duwannahay waxaa laga yaabaa dadka qaar in ay markay cadhoodaan ay yihiin dadka qaar dagaalama wax tuura amaba qofka waxa ku dhuftaan amaba gidaar waxa ku tuuraan ama waxay doontaan noqoto laakiin qofkaasi physically in uu dhaqaaqo wax sameeyo oo qofkaasi uu diyaar u noqdo inuu dagaalamo amaba inuu wax iska celiyo qofka markaa dabeecaddan muujinaya hadduuna ahayn qof naftiisa ka warqaba amaba og dabeecaddan inuu leeyahay waxaa laga yaabaa dabeecaddan inay soo ifbaxdo amaba qaabfalcelimeedkan inuu soo ifbaxo meeshuu doono ha joogo amaba ha joogo meel goob shaqo amaba ha joogo gurigiisa amaba ha joogo asxaabtiisa hala joogo amaba bannaankaaba ha marayo qofkaasi dabeecaddaasi waxay noqonaysaa dabeecaduu mar kasta muujiyo mar kasta uu cadho dareemo amaba uu xanaaqo marka inuu qofku amaba qofku uu falcelin sameeyo maaha wax qaldan laakiin waxaa qaldan dabeecaddaasi xilliga ay soo ifbaxayso waxaa qaldan wakhtiyada qaar ama meelaha qaar ama goobaha qaar adoo jooga inuu qofku dabeecadahaas muujiyo badankana maaha waxay qofku kantarooli karo oo qofka kontaroolkii oo dhan uu ka lumaa oo cadhadan iyo dareenkan uu dareemayo iyo falcelintan ayaa overtay gareeya qofku wuxuu badanka uu soo miirsadaa oo og yahay yacni waxyaabuhu sameeyey inay qalad tahay ama falcelinta inta leegu samaynaya inayna ku habboonayn wixii dhacay goortuu ogaadaa waa marka dareenkaas amaba cadhadaasi ay ka ba'do amaba ay soo yaraanayso laakiin intaa uu xanaaqsan yahay oo uu dareenkaasi gudihiisa uu ka dareemayo qofkaasi dabeecaddaasuu muujinaya oo falcelinta noocaasuu bixinaya markaas dabeecadda koowaadin ka hadlaynay waa dabeecadda falcelinta noocaasa ee uu qofku dagaalamayo amaba qofku uu difaac gelayo oo uu isku dayo inuu isdifaaco iyadoon mararka qaar looga baahnayn amaba xaaladda uu ku jira ayna u baahnayn inuu isdifaaco oo wax halisoo soo waajahaya ayna meesha jirin marka qofku dabeecaddan markuu muujinayo maskax ahaan maskaxdiisu waxay u turjumaysaa amaba u turjumatay xaaladdan uu ku jiro inay tahay xaalad uu qofku wax halisii soo waajaheen oo ay tahay reactionkan amaba falcelinta noocani falcelintii ku habboonayd waxaanad ogaataa mar kasta maskaxdaadu siday wax u turjumato maaha inay tahay sida saxda ah turjumaad badan amaba oo aynu maskaxiyan samayno amaba ha noqoto falcelimahaynu bixinayno wakhtiyada qaar markaynu galno badanka iskuma habboona ilaa uu qofku uu naftiisa intuu xidhiir la yeesho dabeecadihiisa uu barto oo uu wax ka bedelo mooyaane inta horeo dhan waxaad tahay qof program ku socda waxaa jirta iminkoo kale haddii labtobkoo kale markaad isticmaalaysid amaba mobilkaaga markaad kii taabatid amaba batanaad taabatid inay jirto wax uu kuu soo saarayo kombyuutarku so brogram baa ku xidhan so programkaa ku xidhan iyo waxaa isku xidhan ficilka aad samaysay marka mararka qaar maskaxdeennu say u dhaqanto waxa weeyaan inay isku xidho xaaladaha qaar amaba xaaladaha qaar u turjumato si qaldan marka qofkii qofkiina falcelintii maskaxdu ay soo samaynaysay uu qofku samaynayna ay noqoto falcelin aan ku habboonayn xaaladda ku jirta hadhowna qofka uu dhib kala kulmi karo dadka qaar marka wax dareen ahaan carinaya ay ku dhacaan amaba uu cadhoodo waxaa jira dadka qaar goobta ay joogaan ka taga amaba ka dhaqaaqa soo qofku laga yaaba isagoo qol fadhiya oo dadla fadhiyaan asxaab iyo faamili ciday doonto ha noqoto amaba miiting ha noqoto goob shaqa ha noqoto marka uu qofkaasi cadhoodo inuu qofkaasi meesha uu joogo uu ka dhaqaaqo soo falcelinta amaba qaab falcelimeedka qofkaasi uu muujinaya ay noqoto in environmentkaas dareensiiyey noocaas inay tahay inuu ka baxo laga yaaba qofkaasi inuu og yahay inayna ahayn inuu meelahaasoo kale yacni inuuna ahayn inuu environmentka amaba meesha uu joogo inuu ka dhaqaaqo oo waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu miiting ku jiro kalaba shaqo waxaa laga yaabaa in uu meel wax weyn uga baahnaa amaba hawli kaga xidhnayd uu joogo laakiin mar kastoo dareenkaasi la soo gudboonaado qofkaasi waa inuu sbaceka uu joogay markii hore uu bedelo sababta qofku uu dabeecadda u muujinayaa weliba qaab falcelimeedka degdega ah ee ah inuu meesha uu joogay uu ka tago waxa weeyaan inuu u arkayo meeshan uu joogo inayna sayf ahayn waayo dareen ahaan qofku wuxuu dareemayaa inay meeshani u taha ay tahay amaba maskaxdiisu waxay u turjumatay inuu qofku ku sugan yahay xaalad halisa maskaxdiisiba qofka san u turjamatay oo xaaladan uu ku sugan yahay ayaa laga dhigay inay tahay xaaladuu qofkii halis ku jiro markaa si uu halista uga baxo qofku waa inuu goobtii uu joogay maaha ee uu goob kala tago marka uu qofku goob goobtaa kala tago waxa laga yaabaa inuu reliif dareemo amaba inuu dareemo inuu halistii markii hore uu ku jiray ay hoos isu dhintay waxaanoo dhannan dhacaya ee aan ka hadlayaa waa turjumaadda uu qofku maskaxiyan uu xaaladdu ku jiro uu u turjunto tusaale ahaan waxaa laga yaabaa adoo guriga jooga ayaad walaalad wax isku qabsateen soo mar kastoo aad walaalo wax isku qabsataan amaba aad is afdhaaftaan waxaad aragtaa in walaala ay qolka ka baxdo amaba inay kaa fogaato meeshaad joogto markay kaa cadhooto waxaa dhici karta waalidkoo kale in ilmihiisa markuu la joogo oo ilmihiisa uu canaananayo kale waxaa laga yaabaa in ilmihii meeshii qolkii uu waalidkii ku canaananayay isagoo waalidkii sii hadlayo oo hadalkii sii wado inuu ka tago uu ka baxo marka dabeecadani waa dabeecado badanka aad yacni dadku u muujiyaan xaaladaha ay ku sugan yihiin amaba wax dareen ahaan carinaya ay ku dhacaan amaba canaan amaba uu qofkii isagii cadhoodo waa badanka marka uu qofku xidhiidhada kale uu dadkiisa dadka kale uu la leeyahay ay xaaladaha noocan oo kale soo dhex galaan ayuu qofku ficilkan sameeya amaba falcelinta noocana uu la yimaada falcelimahanaynu ka sheekaynayno maaha qofku waxuu doorto oo qofku ma dooranayo ma odhanayo waa adigan cadhoodaye waa inaad qolka ka baxdo ma odhanayo wuxuu is arkayaa uun qofkii isagoo sidii sameeyey isagoo qolkii ka baxay isagoo meeshii uu joogay iska yacni ka yimid oo kale marka qaar waxaa dhacda in qofku markuu cadhoodo intuu guriga ka baxo uu in badan lugeeyo oo isagoo in badan socday uu markaa dareemo oo cadhadiisii ay markuu dareen ahaan amaba dareenkii uu dareemayay hoos u dhaco oo uu yaraado in uu qofkii soo baraarugo waayo intii horeo dhan jidh ahaan falcelintani waxay ahayd falcelin ka imanaysa maskaxda maaha badanka miduu qofku kontrool uu kontarooli karo ilaa uu qofku barto sida uu u kontarooli karo mooyaane amaba siduu u ogaan karo xaaladda markuu ku jiro dabeecadda amaba falcelinta degdega ee afraad een rabo maanta inaan idinla wadaago waxay horta la mid tahay mid aynu ka soo hadalnay dabeecad aynu ka soo hadalnay oo ah dabeecadda raaligelinta laakiin way ka yar duwan tahay marka laga hadlayo dabeecadaha amaba falcelimaha degdega ee uu qofku muujiyo xiliyada uu cadhaysan yahay amaba dareen ahaan wax cariyaan waxaa dhici karta in qofkii markastuu arko qof kaloo noloshiisa ku muhiima amaba qofkay isla nool yihiin amaba isku dhow yihiin oo ka xanaaqsan oo kale amaba ka cadhooday oo kale ficiladiisa ama waxyaabo uu ku yidhi in dareenkaa uu dareemayo ee gudihiisa uu ka dareemayo ee aan fiicnayn ay ku kalifto qofkii inuu qofkan isku dayo inuu raaligeliyo marka raaligelinta uu bixinaya waxaa laga yaabaa inayna noqon uun raaligelin toosa oo qofkii uu qofkii raaligelinayo markaa si uu qofku iskugu dayo waxan uu dareemayo inuuna dareemin waayo badanka markaynu cadho dareemayno amaba aragno dadkan kale qofkan aynu jecelnahay oo inaga cadhooday qofku markuuna xidhiir naftiisa la lahayn waa in uu isku dayo inuu wax sameeyo si uu uga baxo xaaladan uu ku jiro amaba dareenkan uu dareemaya ay u noqoto mid uuna mar dambe dareemin amaba mid baas garaysmata amaba dareen dhaafa oo uu sidii hore uu ku noqdo markaa dadka qaar baa waxay isku dayeen markuu qofkii kale afka noloshiisa ku jiray weliba qofkan uu jecel yahay ee dee agtiisa qiimaha kale uu arko inuu u cadhaysan yahay inuu isku dayo inuu inuu raaligelin bixiyo mararka qaar raaligelinta uu bixinaya maaha mid toos uu bixinayo laakiin waxaa laga yaabaa in uu qofkan kale waxyaaba badan uu qabto waxyaaba badanoo qofkani u baahnayn amaba wax maadaamuu qofkan yahay qofku garanayo waxaa laga yaaba qofku inuu isku dayo waxyaabaha qofkan ka farxiya inuu sameeyo sababtu qofku waxaan u samaynayaa maaha inuu rabo qofkan kale inuu u fiicnaado amaba qofkan kale inuuna u cadhoon waxyaabahaas qofku waxaan u samaynaya waxa weyaan isagaan rabin dareen ahaan dareenkan culus ee uu dareemo mar kasta oo qofkan uu jecel yahay amaba qofka noloshiisa ka midii aanu maxaa la dhahdaa raalli ka ahayn amaba wuu cadhaysan yahay marka waxaad arkaysaa maaha wax aynu falcelimaha noocani maaha wax aynu dooranno waa wax maskaxdeenna si automatically uga soo baxa marka maadaamay wax automatically uga soo baxayaan micnaheedu waa wax weeyaan programming maskaxdeenna ku jira weeyaan qof kastana waxa fiican in uu isagu intuu naftiisa la fadhiisto uu isweydiiyo waa maxay qaab falcelimeedka aad muujisid weliba qaab falcelimeedka degdega ah ee aad muujisid markaad xanaaqdid inaad leedahay qaab falcelimeed aan fayoobeyn waxaad ku garan kartaa in mar kastood cadhooto amaba dareen ahaan dareen culus kusoo waajaho in hadhow marka dambeed ka fikirayso aad istidhaahdo talow maxaad waxaa u samayn weyday talo maxaa sidaa kale u odhan weyday ood adiga dib isku canaanantid dadku badanka dib bay isku canaantaa qofka dagaalamaya ama markiiba gacanka gacan qof kale u qaadaya amaba hadallada xunxun ku hadlaya ee ee qofka kale dhaawici kara amaba wax tuuraya wax jajabinaya hadhow markuu dib u eego markay cadhadaasi baado amaba dareenkaasi uu baas gareeyo waxaa laga yaabaa inuu aad uga nadaamoodo waxa uu sameeyey maanta xalqadeenna xidhiidhada nolosha podcast intaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rajeynayaa xalqadan inay noqoto xalqado xalqad aad wax badan ka faa'iiday waxaan rajeynayaa inay noqoto xalqad aad ah, kuu saamaxaysa inaad naftaada intaad la fadhiisatid amaba aad reflect garaysid dabeecadaha amaba qaabab falc- qaab falcelimeedka aad leedahay amaba aad ku sifowdo aanad ogaatidna inay, inay tahay wax la bedeli karo oona ahayn wax weligaa aad ku sif, yani sifo aad weligaa lahaan kartid ama dabeecad aad weligaa ay tahay in aad muujisid oonad waxba ka bedeli karin waa taabare amaal haybe oo dadaal ugu jirta si ay kor ugu qaadi lahayd habfikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad ula yeelatid naftaada iyo dadka kaleba xidhiidh caafimaad qaba oo fayo una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan weydiimo amaba su'aale aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagtid waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebooka iyo instagram-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqada tan xigta assalaamu calaykum